taariikhdii labaad cutubka toban iyo labaad markii boqortooyadii raxeebcaam ay dhisantay oo u xoogaystay ayuu ka tegey sharcigii rabbiga iyadoo ay reer binu israa'iil oo dhammuma la jiraan oo sannaddii shannaad oo boqor raxeebcaam ayaa shiishaaq oo boqorkii masar ahaa yerusalem ku kacay maxaa yeelay iyagu waxay ku xadgudbeen rabbiga oo wuxuu kaxaystay kun iyo laba boqol oo gaari faras iyo lixdan kun oo fardooley ah oo dadkii isaga masar kala soo baxayna tiro ma ay lahayn waxayna ahaayeen reer lubiim iyo reer sikuyim iyo reer etoobiya oo isagu wuxuu qabsaday magaalooyinkii dayrka lahaa ee dalka yuhuuda oo haddana wuxuu yimid yerusalem haddaba nebi shamacyah ayaa u yimid raxaabcaam iyo amiiradii dalka yuhuuda oo yerusalem ugu urursanaa shiishaaq daraaddiis oo wuxuu iyagii ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay idinku waad iddayriseen oo sidaas daraaddeed ayaan gacanta shiishaaq idinkaga tegey markaasaa amiiradii dadka israa'iil iyo boqorkiiba is-hoosaysiiyeen oo waxay yidhaahdeen rabbigu waa xaq oo rabbiguna markuu arkay inay is-hoosaysiiyeen ayaa ereygii rabbigu u yimid shamacyaah wuxuuna ku yidhi iyagu way is-hoosaysiiyeen oo taas aawadeed anigu baabbi'in maayo laakiinse waan sabanta bixin doonaa oo caradayduna yerusalem kuma degi doonto iyadoo gacanta shiishaaq ku timid habase ahaatee waxay ahaan doonaan addoommadiisa si ay u ogaadaan adeegiddayda iyo adeegidda boqortooyooyinka waddamadaba haddaba sidaas daraaddeed shiishaaq oo ahaa boqorkii masar wuxuu ku kacay yerusalem oo wuxuu qaatay qasnadihii guriga rabbiga iyo qasnadihii guriga boqorkaba oo dhammaantood wuu wada qaatay oo wuxuu kaloo wada qaatay gaashaamadii dahabka ahaa oo sulaymaan sameeyey oo boqor raxabcaam ayaa meeshoodii ka sameeyey gaashaamo naxaas ah oo wuxuu u dhiibay saraakiishii waardiyayaashii albaabka guriga boqorka dhowri jiray oo mar alla markuu boqorku gurigii rabbiga galo ayay waardiyayaashu imaan jireen oo ay gaashaamada soo qaadi jireen oo haddana waxay ku soo celin jireen qolkii waardiyayaasha oo markuu isagu is-hoosaysiiyey ayaa caradii rabbigu ka noqotay si aan rabbigu isaga dhammaantiisba u baabbi'in oo weliba dalka yahuudaah waxyaalo wan wanaagsan baa laga heli jiray haddaba boqor raxaabcaam wuxuu ku xoogaystay yerusalem oo xukumay oo raxaabcaam markuu boqor noqday wuxuu jiray kow iyo afartan sannadood oo toddoba iyo toban sannadood ayuu boqor ku ahaa yerusalem oo ahayd magaaladii rabbigu ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan inuu magaciisa halkaas dhigo oo hooyadiis magaceedu wuxuu ahaa nacamaah tii reer camoon oo isagu wuxuu sameeyey wax shar ah maxaa yeelay qalbigiisa uma uu diyaarin inuu rabbiga doondoono haddaba raxaabcaam faliimihiisii intii hore iyo intii dambaba soo kuma qorna taariikhdii nebi shamacyaah iyo tii ido oo ahaa wax arkihii siday ahaayeen abtirisyadii oo had iyo goorna dagaal baa ka dhexayn jiray raxaabcaam iyo yaraamcaam oo raxamcaamna wuu dhintay oo la seexday awoowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii daa'uud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii abiyaah